جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinkugu helana waxaa ka mid ah roobab dabaylo wata oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka da-ay degmada laasqoray ee gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi taliska ciidamada kufaarta maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradihiisa dagaalka uu u daabulay bariga dhexe si maraykanka uu uga hortago weerar lagu soo qaaday sahyuuniyadda yahuudda dibadbaxyo xooggan ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay rasaas u adeegsanayaan dibadbaxyaasha munaasabad lagu soo gebagabeynayey marxaladda koowaad ee waxbarashada macadka khadiija binti khuweylid ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool bulshada ku dhaqan wilaayaadka jubbada hoose baay iyo gadow ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر waa doornimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan roobab dabaylo wata oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka da-ay degmada laasqore ee gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya gobolka sanaaga ee bariga soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ee gobolkaasi ka da-een roobab dabaylo wataa kuwaasoo sababay khasaare kala duwan roobabkaani ayaa ka da-ay magaalada laasqoray ee gobolkaasi iyagoo saameeyey magaalada waxayna roobabkaasi dumiyeen in ka badan soddon iyo toddoba guri oo magaalada ku yiilay waxay sidoo kale roobabkaani burburiyeen goobo ganacsi oo ku yaalay magaalada iyadoo agabka yiilay ay ku baaba'een halkaasi waxaana sidoo kale lasoo warinayaa inay burbureen gaadiid fara badan oo magaalada yiilay iyo doomo yiilay xeebta magaalada laasqoray kadib markii ay daadadku gaareen bulshadii ku nooleed magaalada ayaa badankood isaga barakacay kadib markii magaalada inteeda badan ay ku fataheen daadadka roobabka ay wateen ilaa iyo haddana ma jirto khasaaro nafeed oo soo gaaray dadka deegaanka maana markii ugu horreysay oo roobab daadad iyo dabaylo wata ay ka da-aan magaalooyinka gobolka sanaag ee bariga soomaaliya waxaana marar badan sidan oo kale magaalooyin ka tirsan gobolkaani ku dhuftay roobab dabaylo wata oo sababay khasaare kala duwan mahadsanid marwaan wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniha usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo magaceedu ahaa saxaabiga mucaad ibnu jabal islamarkaana socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay rag ka tirsan ciidanka xisbada kuwaas oo laga keenay degmooyinka salagle saakow bu-aale iyo jilib waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidanka fursaanta ee wilaayada muddada saddexda bilood ah ciidankan xisbadu waxay qaadanayeen funuun kala duwan sida uu sharaxayo maamulaha dowladda mawaadda lagu qaatay qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay marka waxaa laga qaatay qur-aanka taxfiid oo saddex jus ah waxaa barbar socday tasxiix axkaamta tajwiidkana waxaa laga qaadanaya iyadana saaraa laga qaatay oo la yidhaahdo tuxfatul atfaal la qur-aanka tafsiir ayaa la qaatay oo asagana ahaa saddex jus ruunta la qaatay oo kale waxaa ka mid ah fanniga la yidhaahdo fiqiga ayaa la qaatay waxaana laga qaatay laba risaalo oo kale ah abishujaac iyo qawaacid ulfiqhi fanulxadiis waxaana laga qaatay cumdat alaxkaam iyo bayquuniya funuunta la qaatay waxaa ka mid ahaa fanulcaqiida waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo sulumulwusuul funuunta la qaatay waxaa kaloo ka mid ahaa fanusira waxaa kaloo dowlada ka mid ahaa funuunta lagu qaadanayay fanuluqa waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo al ajruumiya qaar ka mid a raggii nasiibka u helay inay ka qayb qaataan dowladda ayaa soo bandhigay wixii ay baranayeen muddadaasi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka dhabta laga helayow laa tattakhiduu ha ka yeelanina caduwii cadowgayga wa caduwakum cadowgiina wliyaa awliye iyo xigaalaha ka dhiganina ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنذير وبالشروط سبعة قد قيدت وفي النصوص الواحي حق واردة sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ciidanka dowladda loo soo xiray kula dardaarmay inay sii wadaan barashada cilmiga sharciga cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminka ah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna bas waa dherigtay intaan kugu filan ma jirto cilmiga laga dhergaayo acmaasha xasanaadka ha ka dhergin soo badso subax walba ku kalah galabtii ku carow cilmiga barshada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo xiray dowladda lana dardaarmay ciidanka xisbada ee muddadaasi qaadanayay duruusta kala duwan waxaa hadda maanta la idin siiyey saddexdan bilood waa furo cilmiga aad ku raadinaysaan furaha marka waxaan rabnaa inaad qaadataan oo nin walba si khaasa uu dadaal iyo juhdi gaar u bixiyo markuu xerihiisa ku noqdo raggiinaan waxaa tihi rag la soo xulay degmooyinka iyo maxaafadaadka gobolka laga soo wada aruuriyaa tihin ujeedka laydinka lahaana waxay ahayd meeshan furihii cilmiga markii la idin siiyo inaad deegaankiina iyo dadkiina ku laabataan hadhowna ummadda aada furo u noqotaanoo cilmigii dad dalbayo oo masaajidda ku xiran oo mataqaanaa ay duruusta ku taxan inaad noqotaan si guud waxaan idiin dardaarmayaa camalkan muraayadiisaatiin musaafirka jidka socda markuu waddada maraayo kontaroolka yaa loogu yimaadaa ciidan xisbaha soomaan tacaamulka aad dadka kula tacaamulaysaan musaafiriinta risaalo yay noqonaysaa laga qaadayo diinta nebi maxamed haddii qofka la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo ka dhiban loo gargaaro innagu marka maadaama muraayaddii camalka aan nahay waxaana laga doonayaa ummadda inaan ducaad u noqono ilahay kitaabkiisa aan ugu yeerno mahadsanid dhowow taliska ciidanka kufaarta maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradihiisa dagaalka uu u daabulay bariga dhexe si maraykanka uu uga hortago weerar lagu soo qaaday sahiyuuniyadda yahuudda xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya xilli xiisada ka jirta mandaqada loo yaqaan bariga dhexe ay cirka isku shareerayso marna marka ka dambeysha ay soo tarayaan hadallada hanjabaadaha ay isdhaafsanayaan awoodaha kuloolamaya halkaas ee wararka la heliyay waxa ay sheegayaan in diyaarado kuwa dagaalka ah uu maraykanka u jihiyay dhanka bariga dhexe taliska dhexe ee ciidanka dowladda saliibeedaha maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradaha dagaalka f laba labaatan lagu daabulay dhanka bariga dhexe si ay uga qayb qaataan xoojinta howlgallada difaaca si looga hortago weeraro laga cabsi qabo in xukuumadda raafidada iiraan iyo kooxaha ay taageerto ku beegsadaan dhulka yahuuda xooga ku haystaan kadib weeraradii dhowaan ay yahuuda ka fuliyeen wadamada iiraan lubnaan suuriya iyo yeman maraykanka ayaa tobanaan sano kadib heerarkii ugu sareeyay gaarsiiyey joogitaankiisa militari ee bariga dhexe tan oo ka dambeysay markii iiraan iyo kooxaha gobolka ee taageerto ay ku hanjabeen in weerar ballaaran oo argoosa ku qaadayaan kayaanka sahyuuniga mahadsanid xaaris dibadbaxyo xoogan ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay rasaas u adeegsanayso dibadbaxyaasha nuur cali warsami abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya waddanka kenya waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday madaxweynaha waddankaasi william ruuto boqolaal kenyaan ah ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi iyagoo dalbanayay inuu xilka ka dego madaxweynahooda booliiska kenya ayaa u adeegsaday rasaas iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa waxayna si xoog ah ku kala direen mudaharaadayaashaasi muddo lagu bilaha kenya waxay martigelinaysaa banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi kacdoonka ayaa ka bilowday xaalad dhaqaale xumi ee ka jirta waddankaasi inkastoo saliibiga william ruuto uu isbeddel ku sameeyey xukuumaddiisa haddana dibadbaxyaashu kuma aynan qancin falkaasi uu ku dhaqaaqay waxaana weli socda banaanbaxyadaasi dibadbaxyaasha ayaa ballan ku qaaday inay sii wadi doonaan banaanbaxa ilaa uu ka dhaco william ruuto oo ah madaxweynaha dalkaasi dibadbaxa ka socdaa dalka kenya waxaa ku dhintay tiro dad oo dibadbaxyaal ah iyadoo hanti kala duwanna lagu bililqaystay dibadbaxyadani mahadsanid abushayba munaasabad lagu soo gebagabeynayay marxaladda koowaad ee waxbarashada machadka khadiija binti quwelid ayaa ka dhacday deegaanka calansaar ee wilaayada bakool cabdiqaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya wilaayada bakool oo ay ka furan yihiin xarumo dhowr ah oo ku abtirsada machadka khadiija binti khuweylid allaha ka raali noqde kaas oo soo saara haweenka daaciyaadka ayaa deegaanada uu ka furan yahay waxaa ka mid ah ceelansaar waxaana dhowaan halkaasi lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayey fatradii koowaad ee waxbarashada machadka munaasabadii lagu soo xirayey oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin waxgarad iyo culimo ayaa ugu horreyn waxaa kelimad bogaadin iyo dhiiragelin ah ka jeediyey sheekh isxaaq bakool ilaahay kama asan alxamdulilah ma heroogni arday marane bilaan arday nooldugo gaalada kufaar quraash meel ka sheejar arday marane in gabroyo dhalan yoo noolan gabran god jaran giri jaran duugi jiran qiyaamada ilaahay su'aaladana waa ilmo uudatu su'ilat baaji dambin qutila tan ilaahay leey marka taas nooldu oo baahir oo mugo hay laakiin onu bilaantan arday ma haytay zaminkii hore nool dugdan dangaya nool duug jarna gabar mal taalimaana dugsi mal jeey jarna kureeta dugsi la ka arure mar kureeta shaqada hayti gabro baa qabada la rajari ba hoola la foofa awraad kureeta dugsi jarada wal inka kariya la rajari gabro wal ma bar jarna hadii aa soo dhimadoona dhal mal sii jarna nool duug oo dad badan hayo way ilaahay noo bi alxamdulillah geedka gabroogi wal taalimaha runtii may barda marna xuquuqdiyo wal sii hayo ilaahay ka mahsan alxamdulillah intaasi kadib haweenkii daaciyaadka ee soo dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ayaa goobta ka sameeyey bandhig heerkiisu sarreeyey أولا نرحب ضيوفنا الفضلاء والعلماء الكرماء نسلم عليكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نشكركم بلقائكم ونفتخر بحضوركم نقول لكم مرة ومرارا أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا نشكر من مؤسسي هذه المعهد معهد خديجة بنت خويلد ولمن له يد بتأسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بكم تعلمنا فنونا كثيرا وبكم عرفنا فضائل العلم حق المعرفة نسأل الله أن يجزيكم بما فعلتم من خير وأعمال ونشكر لولايتنا بقول الإسلامية جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد مدنية سورة مدنية بسم الله إلهي مغاشي سورة كبيرة الله سوء الرحمن نحرست عامك نحرسو مغاشي الله سوء الرحيم نحرست خاصك نحرسو مغاشي قال تعالى إلهي ميري الذين هاني كفروا قالوا وصدوا جيدين غيرهم غير شو جيدين عن سبيل الله جدك إلهي كجيدين أضل إلهي دمي أعمالهم أعمالي دمي والذين هاني آمنوا حقرهم وعملوا شقين الصالحات عمل ونكسن وآمنوا رماين بما دينك نزل لها كدجي على محمد إن محمد كرشي لها كدجي وهو دينكنا الحق حقا حقا سو من ربهم رب شوجك هذه كفر إلهي دافي عنهم يهج سيئاتهم هما ياشون دافي وأصلح إلهي هجاجي بالهم حالد يهجاجي machadkan oo loogu magacdaray umilmu'miniin khadiija allah ha ka raali noqdee waxa uu ka furan yahay degmada rabdhuure deegaanada ceylansaar buurdhaxunle garasweyne iyo koyow iyo xarunta wilaayada ee tiyeglow waxaana wax ku bartaa boqolaal ka mid a haweenka daaciyaadka ah ee wilaayada bakool maxsaned cabdiqani bulshada ku dhaqan wilaayaadka jubbada hoose baay iyo gadow ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ka horumarna dhanka wilaayada jubbada hoose iyo walaalka bashiir muxidiin awaa'iman waalidiinta iyo dumarka waa iyaga masnaca ay halka ay ka soo onkomaan bulshooyinka markii ay yihiin kuwa ahlul islaam ah dhabaa xaqana ku taagan waxayna sii buucaan iyo hibo rabbaania u tahay ubadkooda iyo bulshada ay waxgalka u yihiin si ay uga qayb qaataan dhismaha mujtamac alle ku xidhan diintiisana garanaya iyadoo arrinkaas si buuxda maanka ugu haysa ayay wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose xamlada dacwiga ah ee sida weyn uga socota wilaayada waxa ay xooggeeda markan u jihaysay dhanka waalidiinta iyo haweenka muslimaadka ah waxaa dumarka loo jeediyey muxaadaraad kala duwan loona qabtay kulamo lagu siinayay duruus kala duwan oo qayb ka ah xamlada wacyigelinta waxaa goobta laga jeediyey talooyin gaar ah oo ku socda waalidiinta iyo dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame waalidiinta wilaayada insha allahu tacaala ku nool rag iyo dumarba waajibaad baa saaran qodobadan bal si fiican dhegta ha loogu raariciyo kow waxaa laga rabaa waalidiinta in ay la socdaan tarbiyada carruurtooda kana ilaaliyaan waxyaabaha dhaawacaya anshaxa islaamka qodobka labaad in laga ilaaliyo lahaanshaha aaladda wax lagu daawado qodobka saddexaad in ay la socdaan waxbarashada carruurtooda iyo wakhtiga waxbarashada waxaa ka mid a qodobka afaraad in lala ilaaliyo carruurta adawaadka waxbarashada sida kutubta iyo bugaagga qodobka shanaad ee la doonaya inay waalidiintu iska xli saaraan waxaa ka mid ah ilaalinta nadaafadda carruurtooda xilliga waxbarashada iyo xilliga guri joogidda intaba qodobka lixaad waxaa loo baahan yahay ku ilaalinta caruurta gudashada salaadaha waajibaadka ah xilliga ay weliba lagu ilaaliyo masaajidda iyo guryahaba qodobka toddobaad in aan loo ogolaan carruurta haysashada iyo lahaanshaha taleefoonnada si loo ilaaliyo akhlaaqda carruurta qodobka siddeedaada ugu dambeeya waa in ay joogteeyaan waalidiinta la socodka waxbarashada carruurtooda iyo la xidhiiridda macallinka kadib markii ay soo cidlaatay ayay dumarku la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka kororsadeen xamladan wacyigelintaah ee dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame xamladaasi waxay ka koobneed ahdaafo fara badan ahdaafka dhala lahaa waxay ahayd in haweenka muslimaadka ah ee ku nool degmada jamaame in la wacyigeliyo waxaana la sheegay shan qodob oo ah wacyigelin haddii aan ka taabto shantaas qodob qaar ka mid ah waxay ahaayeen oogidda salaadaha jamaacada ah inay oogaan ay u sheegaan caruurtooda oo joogto guryaha inay la dagaalamaan haweenka daroogada fisqiga xumaanta iyo fasaadka waan maqlnay waana adeecnay waana hirgelinaynaa insha allah dumarka waxay leeyihiin sulaalo diimeed oo aad u qiimo badan in wax la baro ama sahay ahaan loo siiyo culum sharci ah iyo tawjiihaadka waxyaabaha ay diinta farayso ma ahaan shay hadda bilowday wuxuu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose muhiimad gaaraa siiyey mowduucaasi isagoona dumarka kala hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan kuwa la xidhiira diinkooda iyo waxyaabaha laga rabo waalidka iyo gabdhaha muslimaadka ah si ay nasiibkooda uga helaan xamladan dacwiga ah ee dadka wax lagu barayo macsanid bashiir iminkana dhanka wilaayada baay iyo walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa si toosa kaga dhaqangalay xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada ee loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad xamladan waxay gaartay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga iyadoona dadka muslimiinta ay si toosa kaga faa'iidaysanayaan xamladan oo ay horkacayaan culummo nuqabo iyo mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee baay saacadihii lasoo dhaafay waxay xamladan ka dhaqan gashay degmada labaatan jirow iyo deegaano badan oo hoostaga degmadaas tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga degmada labaatan jirow ee ay suuro gashay allaah fadligii in xamladan ay ka hirgasho waxaa ka mid ah saydheelow maleel busul dhabarey daanyeer ceelban beerimbile sagaal iyo debigaas oo dhammaantood hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay xamladan oo la hadla idaacadda islaamiga andalus alxamdulilah saydhaarowgeeleraga ku noolna abdiga run aadan aliahe sanadkayna lixdan iyo todoba saniya jira xamladan oo qodob iyo hadalaasi samicnaa waabanaa walena wal alla waliba macnaa qodobyaalay meylo ku qoranaayeen xamladan ajiibnay dadweynihii meylelan kuweeri oo dhan samicnaa waabanaa yareen magaalay aadan cabdi ibrahim yadhera ee geedka hamlada ninkoyka alxamdulilah istayle hambawayni hamlada keedweeda hambawayni qodaba oo qayb waa dee geedan intaa badan qayb waa kaga oo qayb waa dee maadaama madab baadi oo mesuule baadi ka dhanbawmina qayb waa inshada kaga oo margdiyaad iyo bacda waxyaabahan eqamiya kamid haysa xasan ibrahim maxamed istayle ilaahin hajiibni ilaahin kama hadsan bal alla walayso xarakta mujaahidiin minshaandi samina wadanaa xerni ilaahin kama hadsan warki al warkini minshaani hadini dukaan sokor beriis baase bur misbi koba wal alla walaybo oo maamul minshaana samina wadanaa xerni cabdullaahi manur cabdullaahi inta roogta min labaatan jar oo ka tirsano sagaal dheeraw tagada meeta may bua gaalideyda ka tirsan mootoleyda tamuushan godoban nin sheegi inina may buaha beritanagana yana nin sheegi oo ka tirsan tamuushan ta godobna may buaha inigilan mootadan saaro korna iyo may buaha jaadio nay sigari tuwaaka muqaadaraat in langaado korna may buahan taas tagadaas ka tirsan yana nin sheegi walaayada nin lakoyti ilaa may bua mobeeladii galaxigii signal yani wala buduway may buahan taasa walaayada nin lakoyti ununa qaadani insha allah hadii ilaahera unkudhoana hata kadambiyona hata kule hata kalo midaba iska leedna umay buahan walaadan una kaqaadani ayaan ujeegaya qodobyaal oo badan oo sunta iyo raashinka laminka dhaha dala kordiyo bacmadoow iyo adawalbadana laminka sheegi waana qaadani o koraxlimaan haddaba xamladan oo si toosa kaga socota degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ee hoostaga wilaayada baay ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu alle idmahadba halka xamladan ay ka qabsoonto iyo sida dadka muslimiinta ay kaga faa'iidaysanayaan maatanid abu xasaan iminkana dhanka wilaayada islaamiga ah ee gadow iyo walaalkan casam carafaad kulankan ballaaran oo ay la yeelatay wilaayadii islaamiga gedo bulshada ku dhaqan deegaanka hereertuur oo ah deegaan hoostaga degmada doolow ayaa looga hadlayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ku dhawaaqday wilaayada waxayna kulankan wilaayada ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada deegaanka hereertuur oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn u soo dhaweeyey xamladii ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka aan joogana tuulada hareertur oo walaayada doorow ah sida guud walaayada siday noogu keentay waan ku qaabilnay waana qaadanay waana qodobo aad aan ugu baahnay oon aad iyo aad u codsanaynay oon aad iyo aad u rabnay baa noo yimid waana qaadanay siday ahayd baan ku qaadanay annagu haddaan ganacsatanahay waxaa noola sheegay inaana keeni karin lafta la mamnuucay walaayada mamnuucday dumarka iyo raggaba ay ku labistaan oo cariiriga sida sheega calaamadaha leh oo magacyada qalaad ku qoran yihiin oo waxay yihiin la garanaynin deegaanka oonan keenin oon ganacsi fiican u keenin bay walaayadana amartay waana qaadanay amarka isaga ah waana soo dhawaynaynaa wixii aan gaarsiin karna akhbaartaasoo ganacsatada lamidna waa ugu digaynaa annaguna barnaamijkaas waanu qaadanay jisaakum allahu khayran jisaaban len walaayada doolow deegaanka hareertur baa la joogaa oo shiriinka ah oo kaa midhaha leh mamnuuc tahay oo xarakatul islaamiya ay soo mamnuucday walaayooyinka dhammaantood ayaa noola sheegay waana qaadanay duqay haddaan nahay iyo sidii dharka oo calaamadda ay ku qoran tahay gadigta iyo magacyaha baadoo ingiriiska oo sidii dar loo qoraayo iyo waxyaasaasi inay mamnuuc yihiin sidii moobeelada midka hadda iskriinka loo yaqaan ama kala degmada doolow walaayadeeda aan lagu arki karin duqooy ah culamaauddiin leh haween leh caruur leh culumadii warkaas noo soo jeedisayna haddee waa u ducaynaynaa ilaahay kor ha ka yeela diinteeda cadowgeedana cagta ku hoose allaha geliyo xamladan oo ka socta degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii ood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh